halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitrband hirarka f m k ee geeska africa iyo internetka ood naga dhagaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina saddex iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
macalinku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la odhan karo waa udubdhexaadka waayo ciyaalka da'da yarta oo dhan isaga ayaa gacanta ku haya marka macallinku inuu ku baraarugsan yahay cudurkan dhibkuu keenaya dhibkuu keenaya waxa cunuga hadduu naafo noqdo waxaa imaanaysa inuu lumiyo garaadkii waxbarasho oo hadhow xafidi kari waayo qur-aankii ama baran kari waayo kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud biday oo ka mida dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho oo ka hadlaya kaalinta macallimiinta dugsi qur-aanku ee wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka dabaysha oo mawduuca barnaamijka toddobaadkan uu ku saabsan yahay waxaa kaloo maqli doontaan xubintii aragtida guuxa dadweynaha qaybtii wicitaanka ee barnaamijka iyo
qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huran iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka calanka
ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay markii dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah ay ku degtay xeebaha dalka libiya boqol afar iyo afartan qofna waa laga badbaadiyey sida ay maanta oo isniina sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga afyeen u hadlay ciidamada badda ee talyaaniga ayaa sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen dayuurado iyo maraakiib oo ay ka wadeen badda mediteraneanta ay kusoo badbaadiyeen shan kun lix boqol sagaal iyo labaatan qof oo la socday ilaa iyo labaiyo labaatan dooniyood oo kala duwan muddo saddex maalmooda ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu soo wargeliyey gelinkii dambe ee galabtii axaddii in doonidan ay ku burburtay ama ay ku degtay meel siddeetan mayl waqooyiga ka xigta xeebaha libiya iyagoo ka soo saaray sagaal qof oo meyda qiyaastii saddex kun iyo shan boqol oo qof ayaa dhowaanahan ku hafasho ku dhintay biyaha talyaaniga iyadoo boqol iyo toddobaatan kun ay gaareen dalkaasi bishii february in ka badan saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay badda mediteraneanka iyagoo isku dayayey inay xilli cimiladu qabowdahay mawjaduhuna kacsanaayeen ay u tallaabaan dalka talyaaniga doorashooyinka guud ee dalkaasi suudaan ayaa maanta ka bilowday dalkaasi iyadoo la filayo in dadku ay soo dooran doonaan madaxweynaha talada hadda haya cumar xasan al bashiir iyo xisbigiisa national congress party kadib markii ay qaadaceen doorashadaasi xisbiyada mucaaradka ugu weyn bashiir ayaa raadinaya waxaa raadinaysa maxkamadda caalamiga ee la yidhaahdo i c c waxaana uu markaasi dalkaasi xukun military kula wareegay sanadii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii oo mar dambena haddana ku guulaystay sanadii labadii kun iyo tobankii doorasho dalkaasi ka dhacday oo mucaaradka uu qaadacay iyagoo ku tilmaamay in doorashadaasi lagu shubtay dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha haatan talada haya iyo musharaxiin aan markaasi fagaaraha siyaasadda si weyn loogu aqoon midooda yurub maraykanka britain iyo norway ayaa dhammaantood waxay cambaarayeen doorashadan waxayna ku andacoonayaan inaysan jirin wadatashi qaran oo suurtogelinaya in hanaan siyaasad wanaagsan leh ay ka dhacdo doorasho dalkaasi madaxa siyaasadda midooda yurub ayaa sheegay in doorashadani aysan ahayn mid natiijada ka soo baxda lagu kalsoonaan karo balse madaxa guddiga doorashada ee suudan professor mukhtaar axsaam ayaa ku gacan sayray eedeymahaasi isagoo v o u sheegay in mucaaradku ay ka mid yihiin baarlamaanka soo doortay guddigaasi maraykanka iyo midooda yurub ayaa ku cadaadinaya kooxaha isku haya siyaasadda dalka libiya inay saxeexaan heshiis xabajoojina oo shuruud la-aana dadaalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka algeria ay ka furmeen wadahadalada dib u heshiisiinta ee kooxaha libiya dhinacyada isku haya siyaasadda libiya ayaa sidoo kale loogu baaqay inay soo dhistaan xukuumad wadaaga oo loo dhan yahay laakiin gudaha dalka libiya ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday albaabka hore ee safaaradda morocco ay ku leedahay caasimadda waddankaasi ee tripoli ma jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ra-iisul wasaaraha dalka iraaq xaydar alabadi ayaa ku soo jeeda magaalada tan washington wuxuuna ku tala jiraa inuu ku qanciyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama in la siiyo taageero dheeraad oo dhanka hubka ah si loola dagaalamo ururka daacish ra-iisul wasaare abadi ayaa sheegay in maraykanku uu horey u kordhiyey taageerada uu siiyo iraaq laakiinse weli loo baahan yahay buu yidhi mid dheeraada ra-iisul wasaaraha iraaq ayaa tilmaamay in dowladda iraaq ay rabto inay dib u qabsato dhammaan deegaanaday gacanta ku hayaan ururka daacish madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka iraaq ayaa lagu wadaa inay barito ku kulmaan aqalka cad ee maraykanka waa markii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha dalka dalkaasi iraaq uu yimaado maraykanka intii tan iyo intuu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha iraaq ayaa sheegay inay maraykanka lacag badan ka rabaan maadaama dhaqaalaha dalkaasi iraaq uu hoos u dhacay kadib markii qiimaha shidaalka ee caalamku uu hoos u dhacay xogeyaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ashton carter ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taxgelin doonto codka iyo codsiga ra-iisul wasaaraha iraaq
halkaad warkaasi ka dhegaysaneyseen wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo v o a aad ka dhegaysataan habeen walba oo sniina hadahan oo kale waalidiin badan ayaa caruurtooda geeya dugsiyada qur-aanka iyagoo aad u da-yar ka hor inta aysan geyin dugsiyada waxbarashada maadiga ah waxaana laga yaabaa in caruurta ay kala qaadaan xanuunada faafa hase yeeshee macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanada soomaalida ayaa sanadihii u dhowaa bilaabay inay wada shaqayn la sameeyaan waalidiinta si caruurta looga difaaco cudurada looga hortegi karo tallaalka sida dabaysha oo kale waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya qaybo ka mida macalimiinta dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ayaa si weyn ugu baraarugsan halista cudurka boolyada iyo sida loogu baahan yahay in dhallaanka lagala tacaalo cudurkaasi waxaana dadaalada ay arrintaasi ka geystaan ka mid a iyagoo xaaladda ubadka ay gacanta ku hayaan had iyo goor la socda wixii isbeddela oo ay caafimaadkooda ka dareemaanna ku wargeliya waalidiinta caruurtaasi waxaana ugu horeyn kaalinta macalimiinta dugsi qur-aanka kaga aadan ka hortagga cudurka dabaysha v o a uga waramay doctor maxamed maxamuud giday oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho runtii waa arrin aada muhiima weye macalinku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la odhan karo waa udubdhexaadka waayo ciyaalka da-da yarta oo dhan isaga ayaa gacanta ku haya marka macalinku inuu ku baraarugsan yahay cudurkan dhibka uu keenayo dhibka uu keenayo waxa uu cunuga hadduu naafo noqdo waxaa imaanayso inuu lumiyo garaadkii waxbarasho oo hadhoodii xafidi kari waayo qur-aankii ama baran kari waayo marka macalinka waxaa laga rabaa inuu ku baraarugsanaado arrintaas iyadaahay haddii cunug qandhaysan uu arko inuu waalidka ku dhiirigeliyo in waalidka ay dhaktar ugeeyaan cunugana la tallaalo tallaalada la siiyo macalinku waxaa laga rabaa inuu aada ugu istaago arrintaas iyadahay wuxuuna ka qayb qaadan karaa door muhiima ayuu aada uga qayb qaadan karaa macalinka marka waxa weeye doorka uu qaadanaya waa door shariifa weeye haddii uu ku baraarugsan yahay uu garanayo cudurkan dhibka uu leeyahay iyo dhibaatada uu la imaan karo haddii laakiin uu ku dadaalo wuxuu soo saari karaa berito arday aada u fiican tayadooda fiican tahay maskaxdooda furan tahay aqoontooda fiican tahay oo aan naafo ahayn marka macalinka waxaa laga rabaa inuu u noqdo door shariifa u qaato inuu tiir ka mid tiirarka la dagaalanka cudurka boolada inuu noqdo ayaa aada muhiim u ah cunuga haddii marba uu dhib soo gaaro dhibkaas waa wax rabaaniyo yimid weeye macalinku waxa laga raba dulqaadba inuu muujiyo inuu u muujiyo dadaal fara badan iyo dulqaad sidii ardayda kaleeto oo kaleeto inuu uga dhimriyo ugu naxariisto oo aada ugu dadaalo siduu wax u bari laha u qaban lahaa waayo inuu ku dadaalo inuu ku sameyo wax loo yaqaan tikraar ku celcelin inuu ugu celceliyo oo u dulqaato u tamraa laga rabaa macalinka sidoo kale caashe maxamuud oo ka tirsan haweenka bulshada rayidka ayaa sheegtay in macalimiinta dugsiyada qur-aanku ay inta badan muujiyaan inay xil adag iska saaraan ilmaha ay waxbaraan islamarkaana ay xiriir waalidka kala sameeyaan haddii ay dhacdo in ubadku ay ku arkaan calaamado muujinaya xanuunka cudurka dabaysha macalimiinta dugsiga quraamadu waxa ay ka qaataan door weyn ayay ka qaataan kaalinta boolyada doorkaas weyn waxa waaye cunuga boolyada qaba ee xoogaha afar toddoba sano sideed sano gaari ee la geeyo dugsi qur-aan waxa waaye ilmaha la mid maahan oo dhawaqiisu yacni wuu ka wuu ku adeg yahay hadalku waa cunug neerba ah oo si yacni aan ilmihii caafimaadka qabay ahayn macalimiintu kaalin weynay ka qaataan markee ilmahaas si gooniya inay u xanaaneeyaan si gooniya inay waxu baraan yacni in dhibka badan laga ilaaliyo oo ilmihii ilmo aysan isku filan ayna ahayn waalidiintay xitaa waxay siiyaan yacni wacyigelin cunugaas qaababka yacni ou ama ku liito ama uu ku fiican yahay marka wax badan ayay ka qayb qaataan macallimiinta dugsiga quraamada macallimiinta talaalka waa fahansan yihiin waana nagu wacyigeliyaan saacad walba hadda gabadha neerfaha waxay taallaa macallin dugsi quraan gurigiisa ilmo kale oo yacni dabayshaasi dhareeraya way joogaan waxay dhigtaan dugsigii qur-aanka mar walba wuxuu nagu wacyigeliyaya inaan tallaalka geyno oo aan loo dadaalo oo waalidiinta mar walba asagaa wuxuu siiyaaba sida casharka qur-aanka ilmaha u siinaayo ayuu baraarujintana u siiya oo baraarujinta aaday uga qayb qaataan macallimiintu waan ugu mahad celinaynaa waxyaabaha ay ka qayb qaadanayaan waxgabadka ka hadlay doorka macallimiinta dugsi qur-aanku ay ka qaadan karaan la dagaalanka cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah daahir maxamed oo ka tirsan waalidiinta carruurtoodu ay dhigtaan dugsiyada waxaana uu dhanka kale hay-adaha ku shaqada leh la dagaalanka cudurka dabaysha u soo jeediyey fariin ah in macallimiinta dugsi qur-aanka laga qaybgeliyo siminaarada looga hadlayo waxyeelada xanuunka boolyada waxaa looga baahan yahay macalinka dugsi qur-aanku waa baha labaad oo cunuga dugsiga uu dhigo maadaama uu sidaas yahay waxaa la rabaa inuu la socdo haddii uu ku arko xanuunka boolyada ama calaamadihiisa inuu waalidka la socodsiiyo asaga si gooni wax u baro asaga xaq dhowro soo dhoweeyo uu ka ilaaliyo cuqda nafsiga iyo ilmaha kale in aflagaadeeyaan oo la soo dhoweeyo waalidkan uu ku wargeliyo ilmaha dhammaantoodna uu ku wargeliyo in ay ka qayb galaan tallaalka cudurka dabaysha si looga hortago cudurada dabaysha keenta iyo calaamadaheedoo dhan uu waalidiinta laftooda ku wargeliyo inay la xiriiraan talaalka cudurka dabaysha saasaa loogu baaya macallinka kaalintiisa dhabtaa waxaa weeye macallinku isagu wuxuu leeyahay inuu ilmaha usoo sheego maadaama ilmihii afar ilaa sac isaguu la joogo inuu waalidiinta ku wargeliyo uu yidhaahdo cunugan waa jirran yahay la geeyo tallaalka iyo caafimaadha loo raadiyo waxaanan hay-adaha maaragtay ku shuqule la dagaalanka cudurka dabaysha aan ku wargelin lahaa inay ka qaybgeliyaan siminaaraday qabanayaan macalimiinta dugsiga qur-aanka sida kuwa iskuolkaba looga qaybgeliyo si ay iyaguna faham buuxa ugu yeeshaan cudurka dabaysha khatartiisa iyo dhibkiisa iyo sida looga hortegi karo ugu dambayntii macalin maxamed shiilow oo ka mida macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay fahamka ay ka haystaan dhibaatada uu leeyahay cudurka boolyada iyo ilaa xad sida ay uga warqabaan dhallaanka ay waxbaraan haddii aan nahay macallimiinta dugsi qur-aanka cudurka dabaysha ciyaalka qabo si gooniya ayaan ula soconnaa waxbarashada gajaawa carabka waan yacni daryeelnaa ilmahaan ka celinaa nerfiska waalidiinta waxaan kula talinaa maaragtay inay ilmaha tallaalka geystaan maadaama cudur dilaayo xun uu yahay macallimiinta dugsiyada haddaan nahay mar horea nalaga wacyigeliyey siminaar nalaga siiyey waxaan u sheegnaa waalidkan gaarsiinaa cunuga markaan ka dareenna xumad qandha iyo waxaasankee cunuga matallaal ma geysaan waalidiinta tallaalka geeya ilmaha waan ku wacyigelinaa haddaan nahay macallimiinta dugsiyada waxaan u sheegaynaa marka haddana aanu ogeysiinaynaa inay waalidiintu ay la socdaan macallimiinta dugsiyada oon isku xirnaano si ilmaha ay uga badbaadaan cudurkaa xun oo dabaysha oo dilaygaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho wariyaheenna magaalada garowe nuur muuse birjeeb ayaa isna la hadlay qaar ka mida macallimiinta dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe warbixintan ayuuna nooga soo diray maamulada dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ayaa sheegay in dhankooda ay waalidiinta iyo carruurtaba ka wacyigeliyaan dhibaatada uu ubadka ku reebi karo boolyada macalin maxamed cabdulaahi aw siciid oo ah maamulo ka mida madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada garowe oo la hadlay barnaamijka ayaa sheegay in dhankooda ay waalidiinta ku wargeliyaan in ay tallaalaan carruurtooda ugu horeyn wacyigelinta cudurkan madaarista asaasiga ama kuwa iskoolaadkaba ha ahaadeen ama kuwan madaarista cilmigaba ha ahaadeen dowrka ugu weyn bay ka qaataan baan odhan karaa kolley annaga intaan ognahay macalimiin ahaan ka wacyigelinta ardayda ecudurkan boolyada ama dabaysha xataa waxaa jirta macalinku inuu ardayda iyo caafimaadkooda la socdo wixii uu caafimaad darro ama astaamihii lagu yaqaano cudurkan ardaygu ka arko oo kale iyo inuu waalidkii la xiriiriyo kadibna waalidkii iyo macalinkii ay suuraystaan kadibna uu macalinkii talooyin ku siiyo inuu ardaygani tallaal qaato marka dowr weyn bay ka qaataan dhanka macalimiinta macalimiinta ayaa ku gaarsiiya waalidiinta fariimaha tallaalka kulamada joogtada ay waalidiintu la yeeshaan iyo fariimo ay gaarsiiyaan xilliyada qaar
waxaa jira dhowr qabood oo waalidku fariinta u gaarayso kow ardayga lagu arko calaamadahan oo kale waalidkii toos baanu la xiriirnaa waxaa kaloo jira kulamo ay macalimiinta iyo ardayda iyo waalidku si wadajira ay u u yeeshaan bishiiba laba jeer ama saddex jeer ama xiliyo xaflado laysugu imaanayo marka wixii ardayda khuseeya nadaafaddooda cudurrada waxa keenaya faya dhowrkooda waxaasoo dhan waxaan ugu sheegnaa xafladaha iyo meelaha la isugu yimaado waana jirtaa qoraallo aan ardada siino aan uga digayno cudurka iyo halistiisa inay ardadu tallaalka qaataan waanu ardada laftigooda aan ugu sii dhiibno waxaa muuqata in wacyigelinada socota ee looga fogaanayo fayraska booliyada in wax badan ay ka bedeshay fikirka waalidka uu ka qabay tallaalka maxamed maxamuud yuusuf waa aabbe leh lix iyo toban caruur ah wuxuuna aaminsan yahay in tallaalka uu yahay wadada keliya ee looga hortegi karo cudurada booliyadana ay ka mid tahay maasha allah waan soo dhaweynaa tallaalka waxaan u aragnaa inuu yahay waxa ka hortag cudurro badan oo ciyaar ku dhici lahaa sida dhinac qalal sida jadeecada oo kale xanuun badan noqon lahaa adiga xanuuno badan inuu difaac u yahay baan aada u rajeyna dabaysha oo kale sida naloo sheegay difaac buu u yahay annaga lafteedu waa aragnay ciyaalahaadu ku dhacay waan aragnay jadeecada oo kale kabacdi ciir bay yeesheen keliya sidii kalena caadi ilaahay waa dulmaryo oga dhigow marka waan soo dhaweynaynaa tallaalkaas
ma aaminsan tahay in waalidiintaoo kaleeta ay caruurtooda ay tallaalaan sida aad sheegtoo kale hadda caruur tallaalkii qabay oo jadaacadii ay dulmartay ha taas waa ku dhiirigelinadka oo dhan waxaanu leenahay ciyaalkeena talaasha si ay uga badbaadaan xanuunada khatarta oo la sheegayo waana soo dhaweynaynaa dadkana waxaan leenahay tallaasha ciyaalka
macalin maxamed aw siciid ayaa mar kale ku faraxsan in waalidiinta ay soo dhoweeyaan tallaalka xilliyada ay gaarsiiyaan in caruurtooda ay tallaalaan
aada iyo aad waayo waalidku aad buu usoo dhaweeyaa inta badan oo aanu markaanu u sheegno oo aanu taladii siino ardayda yaryar gaar ahaan ardada yaryar looga baqayo cudurkan maadaama cudurkani ay waxyaabaha ugu waaweyn ay tahay oo looga hortegi karo inay tallaal sii qaataan waalidku way soo dhoweeyaan afkaarta iyo fikirka iyo ra'yiga macalimiinta kadibna toos bay u fuliyaan boqolkiiba boqol inaan oran karo nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay weriyahayaga nuux muuse barjeeb weli arrimihii kaalinta macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo ka hortaga dabaysha ayaan ku jiraye wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa isna booqday dugsi lagu barto qur-aanka warbixintan ayuuna nooga soo diray taad waalid unta siiso nadaafadda haddaad cadayso culunta haddii la daayo anigu ku caanaanan maayo caqliba ka waalan maysiid taladu iyadoo ilmiyo cidii maqasha wanaagsan codkoogu intuu koraayo caruurteennu yay xumaan goobaha waxbarashada ayaa ah mid ka mida xarumaha ugu ballaadhan ee barkulanka u ah carruurta iyadoo ah mid ka mida marinada loo adeegsan karo fidinta fariimaha kala duwan ee la gaarsiinayo bulshada iyadoo leh ahamiyad ballaadhan oo ah inay noqdaan qaar ku baraarugsan halista cudurka dabaysha iyo muhiimadda ay leedahay inay ardaydu ay ahaadaan qaar tallaalan amaba haysta difaaca ka hortagga cudurrada gaar ahaan cudurka dabaysha sheekh maxamed xasan maxamuud waa maamulaha madrasada daarusalaam ee magaalada hargeysa waxaana uu ii sheegay inay ku dhiirigeliyaan ardayda ahamiyadda ay leedahay dhowrista caafimaadkoodu isagoo oo tilmaamay inay ugu sheegaan ardayda subaxa hore marka ay safka ku jiraan amaba ka hor intaanay kalaasyada gelin hawaan ku boorrinaa waxyaalaha yani markaa kahortaga ah ee yani markaa had iyo jeer yani markaa anfacaya oo yani markaa tallaalka oo kale had iyo jeer dadku fikrad qalabay ka aaminsan yihiin waxyaala ay ka aaminsan yihiin waxa kamid a waxyaalo kalaa lagu daraayo wax noocaasa marka inta badanka ah waxaanu ku boorinaa yani markaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj bay ayay maahmaahay ahayd waxa weeyaan markaa in la tallaalo si aan dee cuduradaa xuxmeen maaha yani markaa la xaatiraya yani markaa noloshiisiiba yani markaa maxay aheeday burburinaya inay tallaalka isticmaalaan oo tallaalka ay ku dadaalaan waxyaalaha ka hortaga oo dhan hadday nadaafadda tahay hadday tallaalka tahay haddii la socodka takhtarka ay tahay waxaasoo dhan inay ku yani safkaan uga sheegnaa baabuurka ama safka ayaan uga sheegnay aroortii waxyaalaha yan markaas inay isticmaalaan marka laga yimaado waxbarashada ay ka helaan dugsiyada ayay ardaydu yihiin qaar ku sugan goobahaasi wakhti kooban balse waalidiinta ayaa ah kuwa badiya gacanta ku haya barbaarintooda iyo weliba ilaalinta caafimaadkooda waxaana dhacda in maamulka madarasadu ay xidhiidha kala sameeyaan waalidiinta sidii ay u dhowri lahaayeen caafimaadka ubadkooda islamarkaana ay u qaadan lahaayeen tallaalka waa sida uu tilmaamayo mar kale sheekh maxamed xasan ha ha waalidiinta waxa weya sanadkii iyo dee waalidiinta inta badanka ah waanu la xidhiidhnaa inta badanka waan iskugu yeedhnaa inay ku dadaalaan ilmaha caafimaadkiisa kolleyba haddii ilmaha waalidku uu ku dadaalo qofkii hadduu caafimaad qabo unbu dee wax baranaya haddii aanu caafimaad qabin dee waxba uma baranayo markaa waxyaalahaas in waalidiinta inta badanka ah ihtimaam baanu ku dhanaanaa siya sidaa uu nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku boorinayo si caama buu nebigu waalid macalin arday mas-uul hadma fahatay dee xil baa inaga wada saaran inaynu taas aynu markaa ku boorino markaa waalidiinta xiriirkaa waan la samayno samaynta iskaashi laga sameeyo ka hortagga cudurkani iyo weliba in la qaato tallaalka ayaa sidoo kale ay muhiimad gaara leedahay ka wadahaynta carruurta uu asiibay oo uu aalaabo ku reebo saameyna dhinaca waxbarashada ah cabdilaahi muuse xasan oo ku magac dheer jacfar oo macalin wax ka dhiga madrasadan daarusalaam ardayga cudurkan dabaysha qaba amba lugta iyo gacantu ay qalalsan yihiin amba lugtuba ay qalalsan tahay niyad ahaan ardayda waa ka niyad hooseeya oo macnaha waxa weeyaan waxbarashadiisi iyo cudurkaasi wax weyn ayuu u dhimayaa waayo dee waa arday laangara ah hadduu ordo uu kufayaa haddii au kufana markaa niyaddiisii way xumaanaysaa markaa runtii cudurkani waa cudur aad iyo aad in layska kaashado waalid ahaan iyo dowlad ahaan iyo mujtamac ahaan iyo ummad ahaanba cuduradaasi in lala dagaalamo ay tahay ayuu aada u mudan yahay xaaladaasi uu soo tilmaamay macalin jacfar ayaa ah mid si toosa u saameynaysa habsami socodka waxbarashada ardayga hase yeeshee waxay maamulka madarasadani ii sheegeen inay ahmiyad gaara siiyaan ardayga noocaasa ee uu saameeyey cudurka dabayshu waa kan mar kale sheekh maxamed xasan maxamuud wallaahi kuwaasoo kale yani markaa waa runtaa waa runtaa ilmaha xataa cuqda nafsaaniya baa ku dhacda oo waxa weeyaan marka dee lug iyo waxaa engegaysaa gacan baa engegaysa markaa wuxuu noqonayaa nerfis cigiidi ma yani markaa aroortii ma soo gaarayo xaggii socodka markaa iyaga ihtimaam baan u siinaa inaanu yani markaa meel gaara fadhiisino oo yani markaa dhismo yani moralka aanu u dhisno taasaan ku samayna haddii ilahay idhaahdo cudurkani waa ah mid aan qofku ka soo waaqsan karin haddii uu haleelo hase yeeshee keliya leh ka hortaga ayaa maamulka iyo macalimiinta madarasadani ay qabaan in haddii iskaashi laga sameeyo dabargoyntiisu ay ahmiyad ballaadhan u leedahay waxbarashada waa sida uu tilmaamaya macalin jacfar aada iyo aad bay u wanaagsanaan lahayd waayo waxaa lagu maamaahaa alcaqlu saliim fii jismi saliim runtii qofka haddii uu caqli hadduu jirhkiisu saliim yahay caqligiisuna waa saliim waxa weeyaan qof kasta oo jirhkiisa ay wax u dhiman yihiin maskaxdiisana waxbaa u dhiman marka waxa weeya waata dee lagu tiro lagu tiriyo dadka markaasi naafada ah ayaa lagu tiriyaa qofku hadduu lug ka buko amba uu gacan ka buko amba uu dheg ka buko amba uu il amba indhahana waxba ka arkay waa qof naafaa marka tacliin ahaan markaa tacliin ahaan cudurkani aada iyo aad buu ugu xun yahay tacliinta iyo waxbarashada aad buu ugu daran yahay aada buu ugu daran yahay cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac waxay noo soo socdaa xubintii wicitaanka barnaamijka iyo weliba sidoo kale qaybtii xiisaha badnayd ee lama huraan balse haatan aan jaleecno kaalimaha suugaanta iyo codadkii macaanaa ee hibanuura iyo maxamed aadan dhacar
anu debed fadhiya igu soo dade doxsoo rogmiyo dufaan ciriyo dad bay side baldawaayada dadna igu dhow baldawaayada dadna igu dhow dayweyday hoy darxumadan qaade nafsilala darta damba beer maale dibu fiirsa oo yaanu kogu dambay nafsilala darta damba beer maale dibu fiirsa oo yaanu kogu dambay
beel durugtayo
dabadeed dhaca durataa taqanimayay kula sii durkine dabarkeeli nafta soo yara daba taqanimayay kula sii durkine dabarkeeli nafta soo yara daba waxaan ku doonay ha ku daalino hadambeli nafte daydayo mid kale waxaan ku doonay ha ku daalino hadaldeli nafte daydayo mid kale
maxayihdane andooniye adi iga daran dulahansidi dibadah maro dadna iga hayaan baldawoyada deritiyaho dayweydaho darxumadan qaade baldawooyada deritiyaho dayweyday hoy darxumadan qaade nafsila darsa damba behrmaale dibu fihrisaa oo yaanu kugu dambaye nafsilala darsa damba behrmaane dibu fihrisaa oo yaanu kugu dambaye wuu duubanyaa waan ku dul maray waanu daahaye sirbi anila shabackaaga dhigi lama dumin kare dhaqanimayay kula sii durkine dabarkeli nafta soo yara daba dhaqanimayay kula sii durkine dabarkeli nafta soo yara daba waxaan ku doonay ha ku daalino hadaldeli nafte daydayo mid kale waxaan ku doonay ha ku daalino hadaldeli nafte daydayo mid kale
dumar waa abeed inu dahcade ilen dooxayaan wadda carila dawa kaaga dhigay iyo dabin qarsoon markay dejaan sida daabadiyo diirtawliqan dabedalacsade markay dejaan sida daabadiyo
waa hagaag halka aad heestaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington weli barnaamijkii wacyigelinta dabeesha ayaanu ku guda jirnaaye haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeena wacyigelinta dabeesha saare cidla nuur ayaa inoo haysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka ay qaybta ka ah barnaamijkeennan wacyigelinta cudurka dabaysha kan waxaa marti noogu ah dhaktar cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhakhtar cudurada guud ku takhasusay oo ku sugan magaalada bowrame dhaktar cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee v o a waxaad noo sharaxdaa bal cudurkaasi dadka badanaa lagu arko da-doodu inta ay ku siman tahay iyo waxyaabaha lagu garan karo weli aad baad umahadsan tahay iyo waan idin salaamayaa qaybta v-oda xanuunkan dabayshu wuxuu ku jiraa xanuunada uu ku dhaco ee naafeeya caruurta shan jirka ka yar oo noloshooda oo dhan ayuu naafeynayaa oo dhibaato xanuunkan waxa uu ku dhacaa caruurta yaryar marka ay soo dhashaan marka ay sanadka ay ka yar yihiin marka ay shan sane ay ka yar yihiin ayuu xanuunkaasi ugu badan yahay oo uu ku dhacaa waxaa keena waa virus polymalitis la yidhaahdo viruskaasi waxa uu leeyahay tallaal lagaga hortago oo adduunka oo dhan laga isticmaalo tallaalkiisaasi ayaa u fiican su-aasha labaad baan jecla inaan ku weydiiyo doctor cabdiraxmaan inta aad ku dhex jirtay caafimaadka ma ka war haysaa qof la tallaalay amaba ma dhacdaaba guud ahaan qof xanuunkaasi laga tallaalay oo tallaalkii qaba laakiin uu cudurkii kusoo dhacay mar kale cudurka haddii laga tallaalo qofku wuxuu qaadanayaa difaac ayuu jirkiisu qaadanayaa difaaca uu jirkiisu u qaatay ee lagu beeray ee ee dibadda looga keenay ee ayaa xanuunkii lagu baray biidni illaahi tacaala kuma dhaco weli qof la tallaalay oo xanuunkii ku dhacay lama arag waan gartay dadka xanuunkaasi ku dhaco carruurta haddii uu naafo ka dhigo gacmahooda ama lugahooda amaba labadaba haddii loo sameeyo duugistaan amaba physical therapy ma caawin kartaa qofkii inuu mar dambe laxaadkiisa u shaqayn karo
xanuunku marka uu virus ayaa keena marka uu ku dhaco waxa uu ku dhacaa viruskaasi waxaa la dhahaa poliomyelitis marka uu ku dhaco ilmuhu wuu laxabeelaya wuxuu ku dhacayaa daxaarka xididada neerfiga ayuu ku dhacayaa oo asiibayaa xididkii markaa muruqa u dhaqaaqinayay fidida ama usoo laabayay ayuu kaga dhacayaa markaa qofku marka uu ku dhaco waxa ku waajiba inuu halka ugu dhow uu ka helayo halka ugu dhow ee adeeg caafimaad uu ka helayo waa inuu tego waa inaa qofkii la baaro waa inaa qofkii maxaa lahahdaa loo sameeyo sidii loo sameynayay kuwii muruqyada jilcinayay loo sameeyo sidii qaabkii loogu socelin lahaa muruqiisu inuu inuu inuu tartiib ugu shaqeeyo markaa ka horteg mooyaane isagu ka dabateeg ma laha waan garta rajo intee leeg baa laga qabaa markaa qofka haddii markiiba sidaa loola tacaalo oo nasiibkiisa la ogaadaba in markaa qofkaasi uu xaaladiisa caafimaad dib soo noqon karto xaaladiisa caafimaad haddii uu adduunka jidhkeena wixii ku dhaco waa laga bogsadaa waa si saxa ayuuna ugu soo noqdaa xubin kastoo jidhkeena kamid haday wax noqoto laakiin xubinta neerfiga ama xubinta dareenku haddii ay wax noqoto kuma soo noqoto sidii loogu talagalay laba mid ayay noqoni in ay shaqadii joojiso iyo inay shaqadii badh ay ay bixiso waan gartay doctor cabdiraxmaan dhegeyste kamida dhegeystayaasha v o e da ayaa su-aalna soo weydiiyey ee sida gaarkaa ugu xidhan barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabaysha dhegeystahaasi magaciisa waxaa la yidhahdaa liibaan xaaji axmed aye wuxuu kula joogaa magaalada boorama doctor cabdiraxmaan wuxuu leeyahay dhegeystahani sportiska amaba isdhexgalka dhalinyaradu qayb intee leeg buu ka qaadan karaa wacyigelinta cudurka dabaysha haddii loo adeegsado dhalinyartu waxa weeyaan xubinta ugu firfircoon ee xooga uu ku jiro ay dadku dhegeysan karaan way ka qayb qaadan karaan waana waajib inay ka qayb qaataan xaafadidii buu sheegay saaxiibadii buu sheegay walaalihii buu sheegay dadkaguu sheegay qarabaduu sheegay inuu fiican yahay tallaalka xanuunka dabaysha in lagaga hortago oo uu fiican yahay waxay ka qayb qaadanaysaa inaa aan guri kasta iyo meel kasta la gaarsiiyo xanuunkana wuxuu leeyahay kahorteg ee malaha ka dabateg aada u mahadsan yahi liibaan waan gartay doctor cabdiraxmaan gabagabada waraysigeenan haddaynu ku dhowaano dadka badankoodu waxa lagu sameeyaa marka uu xanuunkaasi ku dhaco waxay u yaqaanaan dabayl jin waxay u yaqaanaan in qofka la la dureeyey amaba la derderay waxaa lagula tacaalaa waxyaabo kale oo dhaqan dawo dhaqameeda arrintaasi ma la kulanteen ka dhakhaatiir ahaan horta xanuunka weriye saara xanuunka booliyadu waa xanuun khatara inta aan todobadii sane ugu dambeysay ee aan u shaqaynayay cisbitaalada hargeysa iyo berbera iyo boorama intii aan joogay gobolka kumaan arag hal kays oo la xaqiijiyey oo xanuunkaasi uu ku dhacay alxamdulilah lamaana kulmin laakiin haddii uu xanuunkii uu qofkii uu ku dhaco waxa virus ayaa keena wuxuu ilmaha yar dareemayaa xumad buu dareemayaa xumad markuu dareemo wuxuu lugta ayuu soo qaadi kari waayayaa saasuu ku soconayaa qaarkood gariir ayay ayay dareemayaan markuu xanuunkii ku dhaco wax jin la yidhaha iyo wax maxaa la yidhaha qof waxbuu gala iyo waa la eega iyo waxaas maaha waa xanuun kamid ah shanta xanuun ee waaweyn ee viruska ah shanta xanuun ee waaweyn ee infectionka ayuu kamid yahay virus baa keena adduunka oo dhanna maanta waaba laga daba tirayaaba ciribtirkiisii ayaa la wadaaba in adduunka laga tirtiraba xanuunka haddii ilaahay dhacdo waxaa keliya oo lagula tacaali karaa waxa weeya waa inaa ilmaha yar aan halkan aan uga aan uga sheegayna hooyooyinka uurleyda ama hooyooyinka carruurta nuujinaya ama kuwa carruurta leh in ay ilmayaashooda iyo caruurahooda ay tallaalkan uga faa'iideeyaan oo ay tallaalka qaataan oo xarumaha caafimaadka u doontaan ama kuwa ula imanaya ee guriga ula imanaya ay uga faa'iideeyaan waxa kaloon halkan kaga faa'iidaysanaya fursadda ah hooyada caafimaadka qabta hooyada wacyigeygu soo jeedaayo waxay dhalaysaa ilmo caafimaad qaba ilmaha yar hadduu xanuunka dabaysha uu ku dhaco wuu curiyaamayaa noloshiisa iyo saaxiibadii iyo dadkiisa iyo waxaasoo dhan waxba lama qabsan karo waad mahadsantihin intaasina dhegaystayaal waxaanu kusoo joojinaynaa ama baanu ku hakinaynaa qaybteenii wicitaanka ah ee barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha uu toddobaadkan marti noogu ahaa doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhakhtar xanuunada guud ku takhasusay oo ka howlgala cusbitaalada magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal
waa tahay dhegaystayaal intaa aynu ku hakino xubintii wicitaanka barnaamijka goorrow waxaad maqli doontaan qaybtii sagaal iyo tobnaad ee sheekada xiisaha badan ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijka dareenka dadweynaha oo uu noo hayo waryaheena yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha toddobaadkanna waxaa barnaamijkeenna aynu ka soo tabeynaynaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya anigoo ayaasiin ciise wardheere ayaana barnaamijka magaalada nairobi ka soo diraya qodobka barnaamijkeena dhegaystayaal aynu ku qaadaa dhigayno maanta waxa weeye maxay tahay sababta ay dagaalada sokeeye iyo kuwa beeraha u dhexeeya ay ugu soo noqnoqdaan dalka soomaaliya dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waa mawduuca barnaamijkeenu uu ku saabsan yahay waxaana igala qaybgelaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed suldaan xuseen xasan oo ka mid a sanaadiinta soomaalida iyo cali xaashi maxamed sahal oo isna ka mid a siyaasiyiinta dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi waxaana ay ku sheekaysanayaan makhaayad weyn oo faras magaalaha ku taalla waxaan ku bilaabayaa cali xaashi maxamed sahal oo isagu si gaara u eegaya bal xudunta dagaaladaasi waxa ay yihiin iyo sida looga gudbi karo yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan v o e da iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa haddii aan dulucda su-aasha aan u dego waxaan isleeyahay faktorka ugu muhiimsan waxa weeyaan dowlad la-aanta soomaaliya wakti dheer ay ku soo jidhay faktorka labaadna waxa weeyaan barnaamijka federaalisimka oo soomaalidu aysan aqoon laakiin loogu fasiray haddii soomaaliya federaal ka ka hirgalo ciddii aan degmo iyo gobol lahayn marti bay noqonaysaa faktorka saddexaad waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed ee hadda dalka u talisa oo iyada lafteedu dadka shacabka ahun isdilaya aan fikrad badan aan aan dheerayn maxamed cali xaashi ayaan markan fursadda siinaya horta waxa weeye soomaaliya haddii problemkeeda la yidhaah laga hadlo waa mid tiro badan muddo dheerna soo jiitamayey wuxuuna ku bilowday oo asalkiisu ahaa in xorriyaddii dalka iyo dimuqraadiyadiisii iyo maamulkiisii ay niman askari la wareegeen kabacdina arrintii markii ay dadkii qancin kari waayeen dagaallo lagu qaaday dagaalladaasoo si u socdeen qabiil isu bedelay qabaa'ilkii oo qaarna awoodda dowladda adeegsanayo qaarna ay jabhado adeegsanayaan ay isku jabeen markii lagu kala tegay oo dowladnimo dowladdii dhexe lagu kala dhaqaaqo la burburiyana qolo walba qabiilkeedii iyo jabhadeedii bay dhinacu la dhaqaaqday muddo dheer baa la isku dayayey in la isu keeno ummaddan oo wax laga dhex sameeyo laakiin nasiib darro had iyo jeer qolooyin maaragtay uun ku shaqaynaya si waxyaalihii markii hore lagu diriray oo kale oo ah inaan la ismaqlin inaan la isafgaran in wixii sax ah aan la isku fahmin ama aan la isla qaadan inaan la isu dul qaadan in hanti badan iyo gobollo iyo waxyaalo badan oo la kala tabanayo aan la iska xaal marin in ciddii wax laga tabanayay aynan marna la imaan garawsho iyo in ay wixii loo soo jeediyo oo gardarra ay qaadato in cid weliba ay eegayso cidda kaga soo horjeeda ee aynan iyadu marna is eegayn gudaheeda salaadiinta ayaan ka marnayn dadka fadhiya ee madashan oo iyagu aragtida dadweynaha la wadaagaya suldaan xuseen xasan ayaan markan siinayaa microfonka bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad anigu waxaan u arkaa saaxiibaday waan ku khilaafsanahay soomaalidu horta weligeed way isdagaali jirtay waxaana dhaqan u lahayd salaadiinta cuqaasho waxgaradka dadka muxuu ahaaye nabadoonnada ayaa xallin jiray kadib markii ay soo qaadatay soomaalinimada xornimadii ay qaadatay ee dowladnimo loo gudbay ayaa waxaa waxaa dhashay in la kala garan waayey ama ay shaqayn weyday dhaqankii hore laga tegey oo ah dhaqankii isimada iyo odayaalka ay xalinayeen loona gudbay dhaqan siyaasadeed dhaqanka siyaasadeedna soomaalidu ay inta badan ayaan u aqoonin sistamkii ay u isticmaali lahayd ama ay nabad iyo wada wala walaalnimo iyo odaynimo iyo sidii dhaqanka hore ahayd ugu noolaan lahayd sidaa darteed waxaad arkaysaa inta badan dagaaladu waxay kasoo noqdaan gobolada koofureed waayo siyaasiyiintii ayaa weli dhexboodayso gobolada waqooyi iyo waqooyi baray ee soomaaliya inta badan isimadii ayaa xoogga haya iyo talada ayaga ayaa wax kasta oo dhaca xalliyo waa tahay cali xaashi ayaa markan farta taagay anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maxaa cali xaashi mawduuca uu ka hadlay oo soomaaliya dhibaatada guuda oo haysata waa dhibaato run weeye oo xal u baahan waxayna qalloocatay asliyan markii soomaaliya xornimada qaadatay dowladnimo u gudubtay bay qalloocatay laakiin mawduuca kan markii loo soo dego gobollo iyo qabaa'il waaweyn oo hadda is-haystaa ma jiro brobleemku hadda wuxuu ka jiraa degmooyin yar yara oo deegaan durugsi ah waxaanan aaminsanahay maamulada gobolada qaybo ka mid a iyo dowladda dhexena lug bay ku leeyihiin labaduba waxaan aaminsanahay dad reermiyi ah oo loo sheegay haddii aadnan dhul qabsan dalku federaal buu noqonayaa waanad qadaysaan oo dhul doona laakiin farta loo soo fiiqayo reer hebel deegaanka iyo beerta ka qaata lagu yidhi waxaan suldaanka aanan ku waafaqsanayn dagaalku ha kala bato soomaaliya ubucdeedu waxa weeyaan waa koonfurta waayo dhaqaalaha iyo magaalo madaxdiiba waxay jiraan dhinaca koonfurta siyaasiyan markii soomaaliya la dumiyey haddii aan koonfur xal la-aantu ku dambayn soomaaliya xal loo heeyaayo ajnabigaa lug ku leh waxaan kaloo ku khilaafsanahay ha ku kala bataan gobollada soomaaliya meel aan iska horimaad ka dhicin ma uu jiro waad ogeydeeno lowya cadda wixii ka dhacayey waad ogeydeeno dagaalkii haddee laku yidhi qardho ka dhacayay waxaan leeyahay haba ku kala bateene meel aan dagaal soomaaliya ka socon ma uu jiro waana kala riixasho degmooyin iyo deegaano iyo beero iyo ceelbiyoodyo la kala riixanayo oo looga rabo federaalka aysan dadku fahmin in hadhowdii hanti lagu yeesho waa tahay maxamed cali xaashi muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ama aan idhaahno toban sano iyo wax la jira waxaa lagu dadaalayay in dalka la daba qabto oo dowladdii hore oo burbudhay iyo dalku inaysa israacin maxamed siyaad wuxuu ka tegey siddeed iyo toban gobol siddeed iyo tobankaa gobolna waxay ku fadhiyaan xooggoodu qabaa'il oo qabiil walba sida maanta kenya oo kale countiska gaarisa waa la yaqaan cidda degta kan mandheere waa la yaqaan kan wajeer waa la yaqaan kan kisuuma waa la yaqaan marka sidaasoo kale ayaa qoladii isku degaanaba waxaa loo sameeyey rijin haddii qolada isku degaanka ah ay rijinkooda imaansadaan waxa weeyaan federaal ma naqaan meesha way ka baxaysaa waxaa kaloo in la xuso mudan puntland markii ay federaalka samaynayso shan gobol bay isu keentay muddo laba isbuucaan dhammayn bayna ku sameeyeen cali xaashi waxaanan u aaminsanahay xalka soomaaliya ay ku xallismi kartaa inay hesho dowlad u qalanta dadka soomaaliyeed inay aqbalaan inay helaan oo ammaanka iyo kala dambaynta soo celisa ayaan aaminsanahay maxamed cali xaashi haddii la rabo soomaaliya in la baadigoobo horumar la sameeyo oo shaqo la qabto waxaasaa maaragtay dalka lagu lagu soo celin karaa baa qabaa iyo heshiis lagu heshiiyey dowlad soomaaliyeed oo la dhiso in uu federaal ay tahay lagu heshiiyey haddaan wixii lagu heshiiyey la fulinna de waxa weeye ninkii federaalka diidan wuxuu doonayaa waxaan lagu heshiin yaa kula heshiinaya markaa
arrintaasna waxa aynu ugu idil barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada nairobi hanba ogaaninaya inaad toddobaadka dambe la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaad ka soo tabiso magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijkaasi oo aan hore ugu sii degnay barnaamijka wacyigelinta dabeysha aanu idinkugu ragaan celinay haatana kusoo dhowaada qeybtii sideed sagaal iyo tobanaad iyo sheekadii lama horaan ee kasoo maaxatay maskaxda wariye cabdulqaadir maxamed mursal
dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib udhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii sagaal iyo tobnaad ee sheekada
sadiihaba murun way ku faylays haddii ilaahay hanoo badbaadiyey dagaalkii oo iska horkooyowkii isbaarilayta kuwaranba gabdhoowun oo adag gudday waana andareero korna waana anrooro korno waana liin usu korna may kasuu biifadi horta warka in layska maqlaa fiican laakiin adna maku fikirtay dhegxumada nooga imaale heed gabdhahaan oo intaan la eg oo saas noogu sii joogaan maya maya saasan ertoy sidihaba gudniinku way ku faylayey umudo dhan mar hore isku dhaafen haddaba wareeg wareeg tub aana haka wareeg haddii gabar gudan ha ka aragtooba ana baynlaw iinka weer taas hadda waa la soo dhaafay meeshaanna hadday barteen dabley oo isbaari dhiga heeyso taasaa fikir u baahan ee maxaa noo tale eh horta talatii ilaahayow una mayba goonsanay oo tabakalnay ini tub aana ka noolana tan kale mayba waha ini tacabkaana ambana oo ilaahayna talada saaran madcaliyow aniga waxay ila tahay inaan meeshaan leelayska fadhinin ee aan tashanno maxaa jiraa dha wax kastaa iska dhici kara horta taas jarta maanahun laakiin ana mayba ka iimaan qobe inid dadkun la noolana oo ibadkaan hala noolayni waana walaaga dhaqansho iyo mar kasta la qeybsano iyo la faylahayti aniga magoo talo kaloo fiican aan haayaa haye may ata hawad bahe
wax badan aan ku dhuminni meeshaan joogowgeeda haye xaguu orod xaguu orod meeshaadii le joog waa laga fiican yahay madcaliyo haye may ku faylo oo arang e oo hawada madcaliyow ma la socotaa horta waxyaalaha ay ku sheekaystaan dadka qaarkiis oo reer tubcaani ah horta ana dooga inkadidaahido wala ada qanuun la qanuuniyaas wala ada la qanuuniyaas iyo hawad imaqal aan warka kuu caddeeyo haye dadka inay meelle iska fadhiyaan ma aha
haddaba aragaas ini una wal wakti kasta hoolayka jarna lanfadhii malee may dooye oo hawada madcaliyo waxaan kuu sheegaa inaan ku fikiraayo inaan ka mid noqdo dadka u haajireen adduunkaas kale oo iska tahriibay
tahriiba tahriiba alow taawayaay ini doowin hawada tahriiba geekaatana may ini adasaas an fikiraana ma taabiyaana ma yey haa waana og tahay weligay inaan ku fikirin wax reerkayga u xun hallow ma taabiyaana inintaas ka fikiraas iyey haa waana og tahay weligay inaan ku fikirin wax oo reerkayga u xun ee adiga ifasax yaaqay aan dadkan isdiyaariyow haay raacee hallow ana wal ana erooba haysana hata oo weliba aranti tii hore ha kufaylahaatay nebadi in nololiiba ama tii hore ha dhaanta lileeye inta andareerto haye ii sheekee madcaliyow adiga see kula tahay ana mayba iileetaa ini ada meelun unka tabna anii arinyoba ninka edlay nishoobay seebaada ku fiirsay madcaliyow fiiri ii dhiman ma jirto maxaa yeelay igu filan wakti aan ka fiirsado cunugii iigu yaraay aqaan gaari intaasna dhib maahine wax kaloo aan ku jirnin male dhulka ilaahay waasac waaye shoobay mayba iileetaa ini ada miilin unka tabna oo arinyogun i aniiba miilininka edlayna dad badan aa iska tahriibay madcaliyo oo noloshooda wax ka bedelay anigana waa iga go'an tahay taas an ant- arantuun aqyaaro dhaxdhikay waana shoobay ogta buushishley magaala dhibki hanooderi i rafaadkii weliba madi ada muqunhayti eeran dhib qobnay inkastoo ada garabkaahaninka hamaala jartay walniinshisheena jarti yaa kay akhyaar wakhtiga a iskiiga dhuminin ayaantan dadka oo baxow haaya safarkan tahriibka waa isdiyaariyow haayaan allow allow gabdha gudowkii butanga idinku doran allow gabdha gudowkii butanga idinku doran shoobay tahriibol fudus ma ee maku fiirsato roog shoobay roog
haya ardiya jookay iska warrama maxaad sheegtee walla waa jire waa ilaahay mahadday waa la fiican yahay wax dhibaata ay ma jiraan khayr badan baana ilaahayna siiyey halkeebay jigrow maanta kaa keentay aho adiga ardoy makhaayadaadii baa si fiican kugu shidantay oo dadkii dagaalkii isbaarada ka faa'iidaystay baad ka mid tahay adiga iyo jookaba bal halkun la aada eege waryaa ku yiri saarada bay ka faaidaysteen waryu dadku kula yaamine naga amsahayna ceebaysan sidee idiin ceebaystay ma waxaan jirin baa sheegay hayo waxaan jirin baad sheegtay war annagu ma isbaarada ayaan wax ku leenay sidee baad u hadlaysaa ya weligaa waxaan loo joogin iyo waxaan jirin baad jigrow sheegtaaye annagu ma isbaarada wax ku leenahay miyayna run ahayn in baskii ka soo cararay dagaalkii isbaarada rakaabkii u isideen aad cunto badan u samayseen oo aad u kariseen oo meeshaad hal neef ka qalijideen aad laba iyo saddex iyo afarba inta ka qasheen aad farqaha kaga shubateen taasaa taasaa beera ardo haddana alxamdulilah taas waa shaqo meelaa isbaaro ah dadka baahan oo maskiyaasha cunto u karinayna mooyaane ma isbaaraan ka faa'iidaysanay meesha daroona nala aada bal eeg jigrow saacad kasmus baa ka hadashaay awalba jigro ahay ma wan wanaagsan baad ka filaysay runta ayaad u taqaaniin wax xun ee waxaad ii sheegtaan goorta uu ku soo beegan yahay baskii halka kan oo uu soo marayo ha waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan kuu sheegi mayno heda annagu sug haddaad sugi kadid waa haddaa muraad ka leedahay oo ma waa waxba la isweydiin karaa wax la isweydiin karaa ma jiraan haddii jigrow tubcaan ay heshay bas halkaan soo mara soo nimco ilaahay maahan oo ay ku dhismayso tubcaano taas waa miday ilaahay xamdigisa ay ku heshay daryeelka iyo nabadda iyo kala dambayn dadkeeda horta soofay waa kusara oo nina ma diidana horumarka laakiin waxaan diidanahay dad ay ka mid tahay ardo oo waxyaabaha qaarkood markii la soo qaado iska indha tira oo maxaan iska indha tirayaa wax allaale iyo wixii lagu dhaqaaqo adiga ayaa ku dadaala sidaad u kala kaxayn lahayd waxaase dhabtiiya tubcaanood horumarkeeda maalinba maalinta ka dambaysa inay ka soo kobcayso oo ka soo korayso naa xaggeedaa nabadda iyo horumarku jooga waa taasoo ku weyddiriray oo isbaarada ku diriray ergadii loo saaray waa iyaga ku dhexdhexaadiyey inay laba isbaaro oo isdhinac taalla ay ka dhigaan oo isbaarana aysan isbaarahu guriyeen oo mid walbaba loo daayo tooda oo labada isbaar isdhinac yaalliina horumarka iyo nabadda aad sheegaysid iyo wanaagku xaggeedu yaalla allahu akbare wartaas waa mid adiga aad samaysatay fikirka iyo taladii shalay waa mid ay maanta xabadda ku joogtay oo reer tubcaan ay nabadda ay ku heleen si kastaba ha ahaatee kol haddii ay sida aad sheegaysaan basaskii iyo dadkii kale oo halka kan imaanayay ay marin u noqotay tubcaana inay halkaan mar walba ay maraan aniguna waan ka fiirsanayaa sidii aan nabadda tuuladeenna uga faa'iidaysan lahayn ma aha inay iyagu halka kan iska maraan ilaa nabadda laftigeeda dad baa samaystaye ma ahan qof walbaba inuu iska maro annagaa meeshaa nabaddeeda samaysanay annagaana leh ciddii soo marta soo maaha waa laga- waa lagula xisaabtamayaa dee nabadda laftigeeda lagula oo xisaabtamaya maxaad damacsan tahay balan ku dhegayste maxaad damacsan tahay taasi anigay ii taallaa wax idinkugu jira iyo wax shuqula aad ku leedihiin midna ma jirtee ka bax laakiin ogow in talada tubcaan wax ku leenahay iyo wax ka ogaanshaha tallaabooyinka ay la qaadayo waxaan idin idhi arrintaasi idinma khusaysto ee ka gaabsada waxa uun ogaataa qaladaadka aad samaynaysid oo aan lagula ogayn inay kulligeenba ina wada saamayn doonto ee intaada falin ka fiirso war ka fiirso waxaad waxaad falaysidaan ku leeyahay jigrow ka fiirso mar kale ayaan idin leeyahay waxyaabo waxaa jira aysan dumarku shuqul ku lahayn ee nin waliba dhankiisa tubcaanood ha uga faa'iidaysto howlaha qaarkoodna ha isku soo maqiiqin inay ka dambaaso laakiin waxaan ku leeyahay jigrow uga faa'iidayso dhanka nabadda iyo horumarka ee maaha dhibka dadka iyo deegaankeeda inaad fiirsid.
aniga hay tilmaami maxaa lagu tilmaami hay tilmaami aan waa aqaanaa
لا اسكت او اسكت
waxaad maqasheen qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
watay dhegaystayaal qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekada lama huraan ayaa intaas ku eg haatanna waxaan jelaana kaalimaha suganta iyo codka halaasiga le ee sulfa
anficiin abuurtoon ilaashahaayan eberey codkii baxsanaa fanaanka sulfa intaa ahaa ayaanu ku dhaafaynaa wuxuuna gabagabo u yahay idaacaddeenii wacyigelinta dabaysha oo caawa kalaad dhegaysan jirteen waxaa idinla socodsiinayey cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo maxamed al xasan inta aan dib ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.